dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel
kulan wacan oo wanaagsan meel walbaa joogtaan iyo si kastoo maqalkan idin soo gaariyaba ku soo dhawaada barnaamijka xulashada walaysata xilli walbe hadanoo kale aad maqashaan marka laga reebo habeenaba jimcaha
waxaan maqli jiray israa'iil ayaa dhulka reer falastiin derbi ku wareejisay adeer maqal way soo dhaaftay kenya oo dhaqanka yuhuudda xambaarsan ayaa hadda keenna ku wareejinaysa adduunyo goormaa beer lafa yeeshay makukuuyaana hawaysatay waxaa la yidhi ishiisa laga arkaa ushiisa lagu dilaa intaan kala qaybsannahay cid kastaaba wayna hawaysan ma kula tahay damaca kenya kiina midayn lahaa inuu yahay hadalkama taagna waxaa la yidhi baadi kugu raagtay lihi baad moodaa kenya dhul horaa ku maqan haddana mid kalay rabtaa waxaa la yidhi wax badso wax beelay dhashaa aarmay kii hore weyda kollay cidday soomaali ku kacdo kabahay ka corodaa waar kenya yaa wuxu sheega
mar kale kulan wacan wanaagsan waa isniin talaada ay soo gelayso taarda ku aastaysan tahay sagaalka bisha layo tobnaad ee desembar sannada labaatan toban iyo sagaal qodobada barnaamijhan caawa aan ku soo qaado doona waxaa qayb ka noqon doona dhimashadii dhaawac xoog leh ayaa mar kale ka dhasha dagaal maanta laba malasho bilaad ku dhex maray deegaanada tawfiiq iyo afarwaaqo ee gobolka mudug dagaalkaasi puntland iyo galmudug eedamo kala duwan ayay hawada isku mariyeen annaga waxaan u aragnay oo ujeedka aan ka dareennay in annaga la rabo xaggana waana intarayna loogu daro la yidhaahdo waa xaraysan tahay ka guurada anagaa iskale cabirka markii la saaro in magaciisi lagu qoro ama silig lagu xareeyo in la yidhaahdo meeshaa melihidiin hordaa see kaca magacaa loogu qoran wararka ugu dambeeyey qaasaha ka dhasha dagaalkaasi ayaan idiin soo gudbi doonaa goro waxyaabaha kale caawa barnaamijkan kusoo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona ciidanka amniga ee galmudug ayaa gacanta ku soo dhigay maleeshiyaad gaari ku rasaasiyey inta u dhexaysa gaalkacyo deegaanka dagaar ee gobolka mudug ka tirsan warar soo baxaya ayaan faahfaahin ku saabsan idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijkan ku dhegaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamo ku sugan gaalkacyo u diri doonta dadka ku dagaalamaya duleedka magaalada gaalkacyo war ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya ayaan gorar idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona weerar xoogan oo dad ay ku dhinteen ayaa goordhow ka dhexay magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland weerarkaasi cidda geysatay iyo qaabkuu dhaco ayaan faahfaahin dheeriya idinkaga haynaa munaasabad lagu dabaaldegay maalinta la dagaalka musuq maasuqa ayaa ka dhacay muqdisho warar iyo warbixinno laga jeeshay shirkaasi ayaan idiin soo gudbi doonaa goro dibudhac ayaa mar kale ku yimid soo xulista xubnaha baarlamaanka galmudug warbixinno iyo xogo hoose oon helayno ayaan gooro idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caaw barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona magaalada caasimada ah muqdisho waxaa maanta shir xasaasi ah ku yeesha soomaaliya iyo midooda yurub waxay ka wadataan arrimaha dancaafinta iyo arrimaha doorashooyinka qaranka faahfaahin la xiriirta ayaad goor maqli doontaan qodobada aan ugu soo korintaa barnaamij aan ku jirno ayaad maqli doontaan xubintii kalmaan qaybaha dambe ee barnaamijka ku dhegaysan doonteen haysta
gajabiyo dhibaatada goormaad ka bixiyo garabdegi asaga
habintii diyaarinta barnaamijkan anigu xasan saaxiibka cumar axmedurahim saxiifaha barnaamijka cawdhanka farsamada ii qaabilsan ee waa mar kale igu xulsha waraysyada miyaydaan wax isqabto isqimeeya baalahay
kulawnasan ayaan dilana saaxiib yeel kusoo dhaway barnaamij waxaan ku bilaabayaa dagaal xoogan oo maanta laba maleeshiyo bilaad ku dhex maray deegaanada afar waaqo iyo deegaanka laga tawfuuq oo in ka badan laba boqol oo kilomitir u jira magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug faahfaahino dheereed ah ayaa caawa ka soo baxay dagaal dhimasho iyo dhaawac sababay oo maanta ka dhacay deegaano ka tirsan bariga gobolka mudug oo ku dhex maray laba maleeshiyo biladda halkaasi wadadega dagaalkaas oo muddo saacadaha socday ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka deegaanada hoostaga degmada tawfiiq iyo afar waaqo waxaana inta la xaqiijay dagaalkaasi ku geeriyootay soddon iyo siddeed ruux halka dhagacuna uu ka badan yahay siddeetan iyo kow ruux sida ay noo sheegeen eelo kala duwan oo ku sugan ee deegaanka lagu dagaalamay meelshaha dagaalkaas u dhex maray waxaa ay kasoo kala jeedaan maamulada puntland iyo galmudug waxaan dagaalkooda uu yahay mid soo lalaabto in muddo ah ka taagnaa gudaha deegaankaasi khamiista loosoo dhaafa ayay ahayd markii sidana kula dagaal culus oo ku dhex maray ee deegaanka ina diidayo hoostaga degmada afar waaqa waxaana dagaalkaas ku geeriyootay in ka badan toddobiyo toban ruux ee dhinacyada halkaas ku dagaalamayay gudoomiyaha deegaanka afbar waaqa ee gobolka mudug ee galmudug oo caawa qadka telefoonka igu warrama ayaan ka wareysta balxaalada ugu dambeeya ee ka jira balxaalada ugu dambeeya dagaalka maanta ka dhacay deegaanada hoostaga deegaanka afbar waaqo iyo sidoo kale degmada tawfiiq ee gobolka mudug على كل حال دقالك ساعة كبدا يعني ورتي بلودي إلى إلى شن ساعة لح ساعة نواس ولا مقرب إلى شن ساعة ده حصل صعود مقرب waa gartay
تعرفين بدنا لوضع العين وكذا عن مقرب waa gartay
هذا الله كلا بدنا ده و خسارين بدنا باكن عيد مش نفي إن الله مركا مش بدنا باكن عيد أو بدنا باكن عيد waa gartay
وكذا marka ee, ilaa hadda ee, waxaa xaqiijiseen ee, labada dhinac khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi ee isku jir dhimashihii dhaawaca ee, midinta rukumiya
والله كنت ركوبنا هذا عن فكرة كذا إنه ما شفته لكن سيدا الشيء يعني لا تطلعت وقف واحد وهذا أمس البيت وأقول لك ما شاء مقر waa gartay marka ee, بس فلان أكون بعض بعض ما شاء ما شاء جرا أو ولا على أحد مقر waa gartay
هكذا Ee, marka ee, waxyaabaha ee laisku hayo ee gunta hoose ee dagaalkan markasta kusoo lalaabtay ee deegaanadan maanta lagu dagaalamay ee guddoomin la wadaag
waxyaabaha marka asalkoodu ee dagaalo qabin oo soo jireen ahaa oo weligeed meesha ka dhici jiray Mhm, iyo ayakii haddana u kala baxay ee, maamul goboleedkii u kala baxay aha, oo oo oo dhinacyo u kala soconayo weeye wadiyadii yaa waxay noqdeen ee habkii qabiilka u shaqeynayo ma garan waa gartay maamulka degmada tihiin ee deegaanka la yidhaha tawfiiq ee dhanka ee galmudug ee xal ma raadiseen intaan dagaalkan oo dhicin dhiiga badan oo isku daadan deegaanka
saddex yar inoo dhowr sano ahaan aan xal daba taagneyn maalintii uu bilaabanayo oo dhaweyto ayaantii dhaweyto uu bilaabanayay waa gartay ee, waa la wada hadlay in iyadoo maalintaasi wax la kala saaran rabo ayaa qolada waqooyi ay ay jidgooyada dhigatay halkaasaa heshiiska ku buray ma garan
waa gartay
dagaalkii dhacayna waan ogeyn kii labaadna hadduu dhacay haddee waxa weeye waxa weeye ari- arrintaasu arrin si aan u socnin u dhacday weeye ma garan waa gartay marka ee dagaalkan in meesha kusoo lalaabto waa nasiib darro ee marka waxa ku qanacsantihiin in markas dagaal uu ka dhaco idinkana aad tirahdaan ee waxaan raadinayaa nabad ee lagu baajinayo ee dhiigan ku daadanaya ee deegaanaha hoostaga afar waaqo iyo tawfiiq calaa kulli xaal warkaas waxa weeye annaku ee, sala jeclo weeye dadka inta badan dad yar yaroo aan hawshaas ee, shaqo ku lahayn haddii mar haddii dowlad la waayo ama maamul la waayo ama boolis la waayo ama wax wax kala xukum maxkamad la waayo Aha.
ama wax wax kala xukumo la waayo ee, waxaa shaqaynayo gobole gobolaysi ama qabyaalad ayaa shaqaynaysa Waa gartay.
waxaa waxaas dhigayna waxa weeye waa maamul waa maamul la-aan dowlad la-aan ee, ee, dannimo la-aan waa wax weyn weeye weeye dadkaas masaakiinta ah oo meesha isku leynaya Mhm.
waxa weeye ee, macnaheedu waxa weeye dowladii kama jirto meeshaas weeye ma garata waa gartay maleeshiyaadkan dagaalamaya ee waxay kasoo kala jeedaan puntland iyo galmudug marka dhinacayna ee, galmudug ee, waxaa gaalkacyo ka howlgala ciidamo isku dhaf ah oo dowladda federaalka soomaaliya gobolkaas ammaankaas ugu talagashay marka ma la hadashan ciidankaas oo ma ka dalbateen inay kala joojiyaan dagaalkan laba maleeshiyaad beleed ku dhex maraya ee tawfiiq iyo afar waaqo ma ma ma ma ciidankaasu ciidan dowladnimo uma samaysna wuxuu u samaysan yahay ciidan ee, dowladda federaalka iska leedahay oo meel u jooga wax ay kala celiyaan iyo wax ay kala qabtaan lama arko maxkamadu ma jirto cadaalad ma jirto wad gobolka maxaa ka dhacay lama leh maxaa laga suubiyaa lama leh maamul ma jiro waxaas marka waxa weeye waa iska professor iyo dowladda kan u horeeya ee kan u koreeya ee kan u hooseeya nin walbaa waxoogaaga jeebkiisa gelaya mooye dadka iyo wax u tar iyo dowladnimada fidi iyo ma jirto wax maamul yaqaanaan oo wad- kuma maba jiraanba in mas-uuliyadda saaran tahayba lama aha mas-uuliyaddaanu waa mas-uuliyad saameynaysa ee, dadka ugu sarreeya ee ee dowladda federaalka ee maamulada gobolada ayaguna xeelad kuma saarnaane ee jagooyinkooda Mhm.
iyo dhaqaalahooda iyo iyo siday isku laaluushi lahaayeen ay- ay tixgeliyaan Mhm.
dadka islaamka iyo sidii loo kala celin lahaa ninna kama shaqeeyaan ma garan waa gartay ee gobolka ku sugantihiin ee dadkii waa dagaalamayaan dhiig badan wuu sii socdaa weli dadkii meesha isku fadhiyaan oo lama kala qaadin markaas dagaal kale ayaa laga cabsi qabaa marka ina meesha ah fadhidan adinkuna aad tirahdaan dowladda shaqayn mayso ciidamada umaana wicin ee gobolka ammaankiisa loogu talagalay ee maxay macnaha keeni kartaa ee guddoomiye annaku ciidama aan u wacno ma aana arkin oo dadka u dhexeeya ma aana arkin haddii waqooyiga oo ciidamo u wacdaan waa qabiil annaku haddaan ciidan u wacnan qabiil buu noqonayaa marka nabadoodii yaa meesha ku dagaalaya Eh, hawsha meesha ka socotaana waa arrintaas waa dowlad la-aan weeye maahana wax kaloo ka jira ma jiraan ma garan waa garteen dhankan puntland oo qabeel nooca in la dagaalaya ee uu kasoo jeedo ee ma la hadasheen ma kala hadasheen ee dagaalka inay joojiyaan islamarkaasna ay soo kala dhexgalaan dadka walaalaha dagaalamaya hadda familia aan la hadalna annaku puntland ayakaaba sii hurinaya dagaalka oo gurmad iyo dowladnimo ku dagaalamaya Mu- meesha lagu dagaalamayaana dhul puntland leedahay maahane waa dhul galmudug leedahay meesha lagu dagaalamayo ee galmudug lixdan kilomitr ah xuduuddeedu ka shisheeya oo puntland xaggeeda uu jiraa marka eh, waa meesha lagu dagaalamaya galmudug gudaheeda weeye maahan waa gartay meel ee u guddoomiye dhexaysa maahan ma garan Mm, waa gartay ee waxaa la- aa sheegaysaa in puntland ay horanayso dagaalkan marka maxaa ku caddayn karta in mas-uuliyiinta puntland iyo ciidamadeeda ayna qayb ay ka ahayaan ee dagaalka maanta ka dhacay halkaasi iyo maalmihii lasoo dhaafaba waxa ay qayb ka ahaayeen taqriiban inta qof oo ka dhimatay waa laga yaqaanaa Eh, garacad inta ku dhimatayna waa la yaqaanaa Mhm.
Eh, daalkacyo inta ka gurmatay oo ku dhimatayna waa la yaqaanaa Aha.
xeraale inta ka timid oo ku dhimatayna waa la yaqaanaa Mhm.
intuba waa jiraan wax jiro oo la hubo weeye ma garan Eh.
meesha halkaan waxaa jooga ay yihiin hal faamil ma garan waa garta marka laga soo tago intaas cadaymo kale ma wax haysaan ee, ciidamo puntland ah oo ama qabateen ama ee, dagaalkaasi ah ku arteen oo ku dhintaa jira ee, ma bawr baa aragteen ma mas-uuliyiin dagaalkii ee qayb ka aragteen marka laga soo tago ee dad ee, gurmud ugu yimid ee, dadka kasoo jeeda ee puntland ee dagaalka ee kula galay ee, beelaha kale kasoo jeeda ee galmudug ee, maxaa ku cadayn kartaa oo kale waxaan ku cadday karnaa waxaa ka qayb gashay shan baabuur oo ay leedahay saracen nimanka la yiraahdo oo shan baabuur oo cadcad ah oo baabuurta shacabka aan u arkeen oo oo ka qayb gashay dagaalkaas dadka ku dhintay inta badanna eh, dhabarjebid ugu yimid oo ah ciidamadii imaaraadka ay tababareen ee puntland ma garan waa gartay
marka waxaan wax qarsoon maahan wax meel walba laga ogyahay weeye Waa Eh, gartay. Dhankan- familiyadu waxay ogyihiin weeye Mm, waa garta dhanka puntland laftiina waxay leeyihiin oo ay ku eedeynayaan in dagaalkana qayb ay ka ahayd mas-uuliyiintiin ee galmudug ee ciidamo ka tirsan ee buluuska ee ku sugan gaalkacyo oo aad geyseen dagaalkaasi in dagaalkaasi qayb ay ka galeen marka haddii adinkuna wax eedeysaan puntland eedamo kale ay jeediso yaa la qaadanaya warkooda saxiya ama hadda adiga puntland iyo isku kaayan wad wada maahane puntland waa maqlayda galabta inay tiri cidaasaa wada annaku wax dowlada maba naqaanaan ku nina mana aan la arkin ama gobol ha noqoto ama federaal ha noqoto ciddii dowlad sheeganaysa oo hadda meesha ku jirtana waa la yaqaanaa annaku famil ayaa meeshaas eh, eh, degan loona yaqaanaa weligiisna deganaa cid kale ugu tagtayna ma jiraan xataa familka ugu dhammayn ma garan waa gartay ee, dadkii ee, meesha ku dagaalamay weli waa soo fadhiyaan ma jirto ee, baaq nabadeed marka laga tago oo wax afka ama baaqyada nabadeed loo jeedinayo ee, wax gacanta ama ciidamo loo diray ee dadka dagaalamaya ee, muxuu yahay qorshihiina idin hadda idin degan oo aad rabtaan inaad ku dhaqaaqdaan ma ma ma ma ma anaku waxaan waxaan aaminsannahay inkastoo eh, waxyaabuhu markay dhacayaan waxyar oo sahlan ay ka bilowdaan Aha.
waxaan aaminsannahay nabadda in la raadiyo oo loogu baaqo dadka loogu baaqo oo nabad lagu soo dabaalo nabad nabad waxaan lagu aan lagu helin waxa eh, laga helayo ee dagaal lagu helayo lama arko oo dad unbaa ku dhinta maahane dad kuma dhasho ma garan waa gartay marka marka waxaan leeyahay ilaah ka yasiro ee, dadkuna ha isceshteen ee, nabadana ha laga shaqeeyo islaamnimana ha loo shaqeeyo ee, ee, waxaan umalaynayaa galmudug magaceeda iyo iyo puntland tooda ma- magacooda kaliya inaan garaada garaada u kordhaynin dad masaakiin oo dagaalamaya ayna kala celi karaan ma garan
cabdulaahi jaamac dhowraahi kwaasaha oo ka tirsan mas-uuliyiinta deegaanka afbarwaaqo ee galmudug ayuu ahaa iyagoo faahfaahin ka bixinaya dagaal maanta laba maleeshiyo bilaad ku dhex maray ee gudaha deegaankaasi xulasho wareysyada ayaa dhegeysanaysaa radio cana oo la socotaan ee puntland ee dhinaceeda wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka puntland maxamed cabdiraxmaan dhancad oo warbaahinta kula hadlay magaalada garowe xarunta gobolka nugaali puntland ayaa ka hadlay dagaalkii maanta ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka mudug isagoo warbaanta kula hadlaya magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland wuxuu sheegay in dagaalkae saaka ka dhacay deegaanka tawfiiqa u dhexeeya laba maleeshiyabileed ay puntland ay ugu xun tahay dagaalkaasi sidoo kale wasiir dhammancad waxa uu sheegay inuu ku baaqay in dagaalkaasi degdeg ah loo joojiyay kaasoo sababay khasare isku jir dhimashii dhaawac oo kasoo kala gaaray laba dhinac halkaas ku dagaalamay maxamed cabdiraxmaan dhamnacad maamulka galmudug ayuu ku eedeeyey in ay hurinayso dagaalkii saaka kasoo cusbanaa deegaanada tawfiiq isagoo sheegay in dagaalkaas uu ka dhashay weerar ay soo qaaday ciidamo ka tirsan kuwa daraawiista maamulka puntland kuwaasoo weerar ka soo qaaday magaalada gaalkacyo ee dhanka maamulka puntland ma jiraan warar madax banan oo xaqiijinaya khasaar rasmiga ah ee ka dhashay ee dagaalkii maanta labada milashiyo bilaad ku dhex maray ee gudaha deegaanada tawfiiq iyo deegaanka afar waaqa ee gobolka mudug baqyo kala duwan ayaa loo jeedinayaa dadka ku dagaalamaya deegaankaasi ee beriga ka ah magaalada gaalkacyo waxaana war ka soo saartay dowladda federaalka soomaaliya waxaana warka lagu sheegay in dowladda ay aada uga xun tahay dagaalkaas islamarkaasna lagu baaqay in maleeshaadkaasi dagaalka ay joojiyaan afyeenka wasaaradda warfinta dowladda federaalka soomaaliya ismaaciil mukhtaar cumar oleyqan oranjo oo akhriyey war-saxaafeed ka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in dowladda federaalka soomaaliya aysan marnimo aqbalayn in si fudud loo daadiyo dhiigga shacabka soomaaliyeed wuxuu hadalkiisa intaas ku darin dowladda federaalka soomaaliya ay ciidamo kala dhexgalayso u dirayso dagaalkaasi islamarkaasna maxkamad ay la tiegsan doonto cidda lagu helo in dagaalkaasi ay horanayso bismillaahi raxmaan raxiim baaq nabadeed maanta ay taariikhdu ku beegan tahay sagaalka bisha disembar ee sanadka laba kun sagaal iyo toban waxaa dowladda federaalk ee soomaaliya ay aada uga walaacsan tahay ugana xun tahay dirirta maanta mar kale ee kasoo cusboonaatay deegaanada towfiiq iyo afar afar waaqo oo ka tirsan gobolka mudug waxaana dowladda soomaaliya ay aada uga walaacsan tahay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka maatida ah ee ka barakacay colaadaas iyo diriirta maalmihii lasoo dhaafay ka soconayey deegaanadaasi ka tirsan degmada jariiban ee gobolka mudug xukuumadda soomaaliya waxaay ugu baaqaysaa dhammaan dhinacyada ku lugta leh colaadaasi inay si deg dega u joojiyaan kana dhowrsadaan wax walba oo cawaaqib xumo ah ama dhibaato ku keeni kara bulshada ku nool deegaanadaas waxaa socda qabanqaabada iyo isu diyaarinta ciidamada dowladda soomaaliya ee isku dhafka ah ay ugu tala gashay in halkaas loo diro islamarkaana ay kala dhex galaan dadka beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaanadaas waxaana dowladda soomaaliya ay marnaba aqbali karin in ay sii socoto colaadda halkaas ka dhacaysa waxaana dowladdu ay maxkamad soo taagi doontaa dhammaan cid walba oo labada dhinac ee ku lug yeelato hurinta colaadaas iyo in ay ka dhaga adeegto awaamiirta iyo baaqyada ka soo baxaya dowladda ee la xiriirta joojinta colaadaas waxaad la socotaan in dalka soomaaliya gaar ahaan gobolada soomaaliya inta badan ay ka dhacayeen fatahaado iyo musiibooyin rabaani ah kuwaas oo dowladda soomaaliya iyo shacabkuba ay la tacaalayeen sidii wax looga qaban lahaa iyadoo xaaladaas ay taagan tahay ayaa haddana waxaa nasiib darro ah maanta in meel laba boqol iyo labaatan kilomitr u jirta magaalada gaalkacyo oo xaaladdu ay aada u adag tahay in dagaal dad walaalo ah uu ku dhex maro waxaana arrintaasi ay muujinaysaa in aysan dadka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed baanay aqbali karin hurinta colaadaha iyo daadinta dhiigga dadka walaalaha ah ugu dambeyntii dowladda soomaaliya waxay ugu baaqaysaa dhammaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan culimada ganacsatada waxgaradka iyo dhallinyaraduba inay ku baxaan ayna ka qayb qaataan gurmadka iyo joojinta colaadaas dadka walaalaha ku dhex maraya ee deegaanadaas ee ka tirsan gobolka mudug waxaana rajaynaynaa in ilaahay uu nabad iyo xasilooni kala dhex dhigo dhinacyada halkaas ku dagaalamaya ismaaciil mukhtaar oo loo yaqaano oranjo ayuu kaasaha oo akhrinayay war-saxaafeed ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya ee laga dalbinay la joojiyo dagaalka labada milishabileed ku dhex maray bariga magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug xulasho waraasada ay dhegeystaan saareedhow cadanaha oo la socotaan goor waxaa idiin soo gudbi doonaa ee cabsi laga qabo in dagaalbileed kale oo ka dhaco duleedka magaalada hobyo ee gobolka mudug ayaan idiin soo gudbi doonaa balse markaan
dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada
dadyo qubayoo ka tegay wixii qaadir xallilay qaybii uu naga xarrimay
xulashada wareysada ayaa dhegeystaan saartay duucadan oo la socotaan ee haddaan markaan aagno ee magaalada hobyo ee gobolka mudug ee galmudug duleedka magaalada hobyo ee gobolka mudug waxaa ku nool ee dad xoolo dhaqataa waxaana dadka deegaankaasi ay caawa sheegeen in ee mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada hobyo ee gobolka mudug ay weerar ku soo qaadeen dhuldooqsimeed ay ku lahaayeen duleedka magaalada hobyo ee gobolka mudug maxamed cilmi kaahiye oo ka mid dadka deegaankaasi oo caawa dadka telefoonka igu hadlay ayaan ka wareystay waxay cabashada ay ka yihiin waxaa ka jira eh, dhulka deegaanka oo daaqsinta xoolaha ah ayaa waxaa ku soo kordhay in la yidhaahdo siligaan ku xaraynaynaa dad dibadeed ayaan ka gadanaynaa xoolihii ku dhex nool oo dhexdaadahay oo ku xaraysan xaryahoodii ay ku jiraan dadkii marka xoola dhaqatada ahaa oo qaybta koonfureed ka deganaa magaalada hobyo eriya sibaad ayaa ka soo horjeestay in la dhex laga dhex dhisto eh, xarya sili ku xaraysan yihiin oo lagu dul gato bay diideen waxaana ka soo laabtay in ay hawadii markay saas noqotay dadkii dhulka cabirinayay oo weliba xataa rag mas-uuliyiin ahaa oo weliba uu ka mid yahay guddooyinka hageenka degmada hobyo maxamuud cawaale ragga dhulka dhisaya waa gartay ah, ah, in deegaanku ay kasoo horjeestaan oo qalabkooda qaataan oo wixi ay dhigeen ay baabi'iyaan waa gartay marka ee, dadkana ka cabanaysan oo leedihiin xerye cisirig laga sameynaya ay ka dhisanayaan ee, aagga xoolo daaqaan ee duleedka hobyo maxay yihiin ayagu maxay iska shaqeeyaan nin waa guddoomiyihii dhammaan degmada hobyo waa gartay marka gudoomi ku-xigeenka waaye gudoomi ku-xigeenkii maxamuud cawaale waaye waa gartay waxay doonayaan oo iyagu qorshaha meeshan ay ka leeyihiin maxay tahay waxay ka leeyihiin inay dad dibadeed yidhaahdaan dhulkan ay leehaynaa oo hadhow kadib haddii wadanku nolol ay ka soo baxdo eh, aad ku xisaabtamaysaan ama dhul beereed ugu xisaabtamaysaan Aha.
ama maaragtay dhulka eh, laga sameeyo maxjarada hadhow dhul aad leedihiin oo hadhow dib usii galataan Aha.
aad ka dhigaysaan waa gartay marka maxaa ka sidaas dhasha ayay marka rabaan in dhaqaala uga helaan Aha.
Eh, annagana haddaanu deegaanka dadka ku noolaa oo xoolo dhaqatada ahayn waanu diidnay waa gartay waxaan nidhi ma u ogolin xoolaheena in maaragtay ah, ay xermo galaan oo aan uga xaraysaan Aha.
sidaas ayaa marka horeto waxay dhigeen fuustooyin fuustooyinka ayaan u diidnay oo aan banaanka uga bixinay Aha.
ayaga unbaa xoogaa marka xasrasi gelina ana wax dhibaha iyo wax shidaa iyo wax dagaal midna laguma jirin laakiin daaqaa xoolaad u baarana inaan banaysano waa gartay marka intaasi markay dhacday maxaa xigay yaa waxaa xigay adiga hadda wax dagaalay kama diran laakiin annaga waxaan u diyaar garoobin haddii eh, howlgalka annagu aan iska samaynay oo aan iska wareejinay hadday la damcaan inay dagaal u niyeystaan inaan iska dhicinno waa gartay ee, nimankan ee, siliga ma mudeen ee, mise waa wax isu socdeen oo idiin sheegeen in meeshan ay ka dhisayaan ilga way noo sheegeen waana ognahay inay u diyaarsan yihiin oo guryahooda inuu ku diyaarsan yahay Aha.
dadka la shaqaynaya oo shaqaale u ahaa oo ay dhaqaalaha howlgalka ay siiyeen yaa noo sheega noona indhahanaa ku arag waa gartay marka maxaa idiin diyaarsan oo ugu talagashay in aad uga hortagtaan ee, barnaamijkan ay wadaan ee, mas-uuliyiinta ka tirsan ee, degmada hobyo ee gobolka mudug waxaan ugu talagalnay maadaama aan eh, maamulkii dadkii ha- hawlga- eh, dadkii la xa- eh, ku magacawnaa aha oo inkasta uu dhiil oo ayaga ay hawshaa maadaama ay bilaabeen inaan maaragtay annagu aan iska qabanno oo deegaan ahaanaan iskaga qabanno ayaan hindisnay oo ugu talagalnay haddii dafish nooga soo laabto oo qabiili iyo afaaraas ay galaan aanan qabiil u gelin aanan iska difaacno waa oo gartay nafadeena iyo maalkeena aan difaacano Mhm.
intaas baan ku talagalnay dhibaato kale iyo colaad kale iyo qabiiliyo kalena midna naguma jidho waa gartay ee, ma dhaba in ee, barnaamijkan uu sababay ama ay ka dambeeyeen ee, barnaamij qabiil oo labada milisha beeleed ee hobyo wada degaa ay ku kala qaybsameen oo beel ka mid ay wadato siligan laga mudooyo ee duleedka hobyo dad waaye haa waa dad gartay marka weeye haa waa garta Qaybta maxaa ka dhalan ugu kara haddii labada milasha beled ay saan u kala qaybsameen ee, beel ka mida loo diiday in qaybo ka mida hobyo ay xaraysato soo lagama cabsi qaba meeshan dagaal uu ka dhaco oo dhibaato kale ay ka dhacdo waa laga cabsi qabaa annagoo isku dayna weliba deegaanka miyiga qaybaha ka mid a xoogaa in yaroo maaragtay eh, inkastoo a- aan wayaan waxaan nidhi dadka iyaga xaggooda oo weliba maaragtay beesha nimanka samaynaya rag ka mida oo xoolo dhaqataa yaan u sheegnay waxay yidhaahdeen annaga waa idin soo dhaweyneynaa laakiin waxaa naloo sheegay yidhaahdeen oo nimanka hawsha wata ay noo sheegeen nimankaasi ujeed gaar oo kale leeyihiin waxaad yeeshaan ciidankana siiya ayagii unbay carqalad kala toodgeliyeen weli annagu waxaan ku jirnaa inaan carqaladda ka saarno raggeeda xoolodhaqatada oo aan runta u sheegno oo aan nidhaahno hawsha nala qabta haddee waa garan kartaa nin hogaamiye kooxeeda marku hawl rabo wuxuu leeyahy wari ai tolahey
waa gartay laakiin annaga marnana qabiiliya noogama jidho xaggeenna laakiin maalkeenna iyo nafteenna wixii saa'il ku ah inaan inaan iska difaacna annaga go-aana waa gartay marka eh, mas-uuliyiinta shaqadan wada eh, ma la hadasheen oo ma ka dalbatay inay joojiyeen barnaamijkan eh, laga cabsi qabo in dagaal uu ku dhex mara labada milashiya bilaada hooyo wada dega waa la hadalnay nimanka hawsha wata waa la hadalnay waxay yidhaaheen maxaa weliba dad war iyo maaragtay eh, marka hore ay meeshaha ugu yimaadeen ayaa yii ma arigan uga xaraynaysaan xaggee wax u wadaan war meeshaan iskaga guura yidhaahdeen Aha.
waxaa naga maaragtay meeshaan eh, maxjaro iyo waxaan ka samaysanaynaa iyo dhul silig lagu xaraynayo Eh, iskaga guura dee caro kale wardaha ka aada meesha waa gartay marka intaas markay ku Ah.
hawlgasheen eh, adinku sababta ugu adeegaysaan meesha eh, maadaama eh, meesha ay tahay meel baadiye ah oo markaas eh, daaqa xoola ahayd eh, haddii mas-uuliyiintii eh, degmada ay ka dalbadeen meeshan ka guurtaan ayagoo barnaamij gaar ay ka wataan sababta ay u degan tihiin oo aad isku dhajinaysaan maxay tahay Eh, annaga deegaan kaleba ma hayno meesha ayaaba deegaan noo ah annaga wadanka waagii xilligii colaado u dhaceen magaalada ka waqooyigaan ka nimid haddana waxaan joognaa eh, magaalada koonfurkeedii Waa gartay.
meesha aanu degnay markii colaada degtay waaye haddee ma waqooyina haddii awalaa xasrad uga nimid tanna inaa xasrad nalooga kiciya aan kasoo horjeedna waa gartay meel boqol kilomitir ah oo mas-uuliyiin degma ay u baahdeen oo baahi gaar ay u qabaan sababta iskugu dhajinaysaan soo maahan ujeed gaariyaha oo aad ka leedihiin in meeshan eh, shaq laga qabto
annaga waxaan u aragnay oo ujeedka aan ka daranay annaga la rabo xaggana waana intarayna loogu daro la yidhaahdo eh, waa xaraysan tahay ka guurada annaga iskale cabirka markii la saaro in magaciisa lagu qoro ama silig lagu xareeyo in la yidhaahdo meesha madahidiin hordaa seekaca magaca noogu qoran waa gartay marka eh, maxaa hadda idin qorshaysan marka haddii meesha mar labaad inta mas-uuliyiinta ay kusoo laabtaan ay ku wargashaan meeshan ay ka guurtaan eh, waxaa xigi doona oo rabtaan inaad ku dhaqaaqdaan maxay tahay inaan haddaan annaga horta hadda waxaan raadinaynaa weli oo aan ku tala jirnaa ayagu waa ku kala gariifnay waana ku kala tagnay inaan isku fahmno ayaguna waxay danaynayaan in dhulka xareeyaan annaguna waa diidannahay dadka ayaga reer guuraagahayaan hadda dad xubno gaa kale tood aan raadinay Aha.
oo aan weli leenahay warwaayaal hawsha aanan ka hortagno Aha.
haddii ay isku raacaanna waxaan leenahay eh, qabiiliya markaas a- a- abuurmee Aha.
waxaa abuurmaysa inaan isku difaacno qabiiliyo
waa gartay haddii ku adkaystaan in meeshan eh, aad ka guurtaan adinkuna aad ka biidiidaan waxaa imaan kara oo de- meeshan ka dhalan kara maxay tahay waxaa ka imaan kara waa ninkii raaya reerka hau haro waa garta oo macnaheedu yahay mar haddii la diriro dee waa garan kartaa qabiil diriray eh, waxa hadday qabiiliyaas iyo u bedeleen annagoo qabiil dareemayni inaan maaragtay annagu meesha aan sal iyo raad dhigi karno iyo awoodda aan leenahay dadnimada aan leenahay midnana inaan nahay kan waa gartay haddaad ka cabsi qabtaan meesha in dagaal beeleed uu ka dhaco eh, inta meesha nabadda ay tahay ma raacdaan amarka mas-uuliyiinta degmada oo ka guurtaan meeshan haddee nin danaysanaya oo isagu danaynaya ninku haddii macnaha qaad eh, maamul uu ku shaqaynayo waxaad garan kartaa ninku eh, ku shaqaynaya waxaas waxay ka suuroobi karaan maahan waxaana waa la wada ogi oo ummadda islaamka oo dhan waa og Eh, ma uu danaynayo wuxuu rabaa eh, maaragtay waxaa uga darnaaday eh, nidaamkii maamulka iyo qaabka dhammaa inuu maaragtay dhulkaas uu gacanta ku dhigo Mhm.
kolley maamulka kalena lama qabo sida la ii sheegay oo eh, gudoomiyihii lama qabo Eh, maaragtay marka ninku ninka hadda hawsha wadaa nin oo xoogaha fuflay badan oo meelo badan iyo meelo ka dhac badan hadda deegaanka ay dhibco badan ugu yaalaan waaye adi calaa kulli xaal war iyo dhammaantiis ninkaas wuu danaynayaa waxyaaba badan oo hadda dhacdooyin qabasbad isugu dhacaan oo midaan ay ka mid tahay ayuu sameeyey hadda ka hor Ah, haddana tan uu faraha kula jiraa kolleyda marka waxa weeye hawshiisu awalay waxay ahayd ah, nin oon xoogaa dhacdhac badan annagana sidaasaan u dareensannahay
waa gartay waxyaala Eh, badan oo qabiil kasta hor keena aan ka dareena awal hore haddana midaanoo ka daran lagu keenay marka inaan iska dhicin doonay u dhowdahay haddii ay lagu biyo keenaan
xulsho wareysyada ayaa dhegeysanaysaa reer dhowcadna waad la socotaan saaxiibayaal ciidamada ammaanka gobolka mudug ee galmudug oo howlgallo ka sameeyey magaalada gaalkacyo ayaa gacanta ku soo dhigay afar ruux oo ka mid ah lix qof oo habeen kahor rasaasiyey gaari ay saarnaayeen dad shacab aha oo u safraya waddada xidhiirsa galansoor iyo magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug halkaas oo ku dhintay hal qof halka laba kalena ay ku dhaawacmeen taliya ku-xigeenka qaybta booliska gobolka mudug gaashaanle dhexe maxamuud cilmi galaafe oo la hadla redio cadaado waxa uu xaqiijiyey in ciidamada ay gacanta ku soo dhigeen afarta ruux isagoo tilmaamay in ciidamada ammaanka ay ku daba jireen laba ruux oo ka mid ahaa lixdii ruux ee dadka shacabka ku rasaasiyey gobolka mudug ciidanka booliiska galmudug oo awal magaalo waliba loo sameeyey booliis federaal ah oo deegaanka oo la qarameeyey ayaa markii ugu horreysay taliya xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed ee generaal maxamed cismaan kaniif wuxuu sameeyey inuu ciidanka isku dhafo dhammaan gobolada iyo degmooyinka galmudug marka waxaa laysu keenay dhammaan degmooyinka galmudug booliiskii ka shaqaynayey boqolkiiba shan iyo labaatan ayaa deegaanka lagu reebay inta kalena isku dhafdo degmooyinka kale ayaa log sidaasna waxaan geeyey gobolka mudug laba boqol oo askari oo isku dhaf ah oo gobolka mudug iyo degmooyinkiisa ka shaqaynaya aniga hadda gobolka mudug aan gaaray xalay anoo ka qaaday cadaado ciidankii booliiska isku dhafkaa shala galab waa gartay howlgal baad samayseen ee waxaad soo qabateen ee dad ku eedeysan dil iyo dhaawac marka qaabkan u dhacay howlgalkaani ee muxuu ahaa arrintaas inkastoo aanan wakti badan u haynin hamiin hore ayaa shil wuxuu ka dhacay meel magaalada iyo gaalkacyo dagaari udhaxaysa gabar baa ku dhimatay laba ninna dhaawac baa ku gaaray ee dhallinyaro lagu eedeeyey inay maaragtay arrintaas geysteen ayaa booliisku soo qabteen ee qayb ka mid ah ilaa afar nin oo kiiskaas lagu toosiiyey ayaa la soo xiray welina baarista iyo dhammaystirka soo qabashada wuu socdaa insha allah waxaan rajaynaynaa kiiskaas iyagana oo booliisku ay soo qabteen inuu sida uu u yahay usoo dhammaystirmo markii uu soo dhammaystirmana saxaafadda loo sheego waa gartay howlgalkan halkaa ka samaysan oo kasoo qabataan raggan ku eedeysan dilkii dhaawaca
ciidankaas booliisku dhallinyaradaas lagu tuhunsan yahay inay dhaawaca iyo dhimasho hal gabar oo dhimashaa iyo laba qof oo dhaawaca geysteen kuya waxay soo qabteen waa gartay howlgalkan xaguu ku dhacay oo kasoo qabateen ee raggan dilkii ku eedeysan wuxuu ka dhacay deegaanka u dhexeeya dagaari iyo gaalkacyo iyo saaxburun deegaanka u dhexeeya miyiga waa gartay qaab noocay kuu suurta gashay marka in waxay aadeen duurka duurkaasaa loo raacday waa gartay marka qaab noocay kuu suurta gashay inaad gacanta kusoo dhigtaan yaa gangacan siiyey
markasta booliisku waxay kaashadaan xuraanka iyo shacabka marka raad xuraan iyo kaashi shacab ayaan ku soo qabanay inta lasoo qabtay waa gartay marka meel duura miyaa ku qabateen mise waxaa jira deegaan oo lakugu tilmaamay inay kusugan yihiin oo magaalada u jirta afartan kilomitir ayaa lagu soo qabtay waa gartay marka ha kaa geysan hadda ay ku xiran yihiin saldhigga booliiska gaalkacyo ayay ku xiran yihiin insha allahu
taliya ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka mudug gaashaanla dhexe maxamuud cilmi golaafe ayuu kaas ahaa oo fafanka bixinaya howlgal ay ka sameeyeen gaalkacyo ciidamada ammaanka kuwaasoo lagu soo qabtay afar ruux oo habeen ka hor dad ku rasaasiyay inta udhexaysa deegaanka lasoor iyo magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug xulasho wareysada ayaa dhegeysanaysaa redio caadan oo la socotaan waxaan markaan aadaya magaalada caasimaddahi muqdisho magaalada caasimadaah muqdisho waxaa maanta ka dhacay munaasabad xuska lixi tobnaad ee maalinta caalamiga ee la dagaalanka musuqmaasuqa oo ay soo qaabqaabisay wasaaradda cadaaladda dowladda federaalk soomaaliya munaasabada xuska lixi tobnaad ee maalinta caalamiga ee la dagaalanka musuqmaasuqa waxaa ka qaybgalay wasiirka cadaaladda dowladda federaalk soomaaliya antadhowrka guud ee qaranka iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya warin waxaa munaasabadaasi ka hadlay islamarkaasna ujeedada shirkaasi sharaxay wasiirka wasaaradda cadaaladda dowladda federaalk soomaaliya xasan xuseen xaaji bismillahi raxmaan raxiim aadaan u mahadsan tahay shacabweynaha soomaaliyana waan salaamayaa maanta sidaad u jeediba waxaa iskugu imaaday halkan mas-uuliyiin badan oo dowladda ururka bulshada iyo internationalkaba waxaa loo dabaaldegayaa maalintii la dagaalanka musuq maasuqa oo adduunyada dhan ay ka jirto maanta oo kaleed maalinta saqaalka bisha disembar caalamka dhan waxay u dabaaldegaan munaasabadan maalintaasna waxay u dhigan tahay waa maalintii la saxiixay heshiiska caalamiga ah oo la dagaalanka musuq maasuqa heshiiskaas oo weli anaga hadda aan saxiixin aan ku jirno inaan fiirino qodobadiisa marxalada aan ku jirno inaan la jaanqaadi karno in kale marka heshiiskaas hadda wasaarada ku mashquulsan si u fiiriso heshiiskaas shuruucda kale dalka u yaalan u fiiriso kadibna aan soo diyaarino qoraal aan ku geynayno golaha wasiirada si loo saxiixo markii la saxiixo kadibna heshiiskaas waxaa loo baahnaan doonaa in ratification waxa la yidhaahdo lagu sameeyo ogolaasho guud oo dalka maanta marka sidii sanadkii horeba aan u dabaaldegnay sanadkanna inaan dabaaldegno inaan tusno caalamka arintan la xiriirta la dagaalanka musuq maasuqa inay soomaaliya ka jirto waxaan tusaynaa marka u horeyso in shacab ahaan maalintii ummadaha dhan dabaaldegayeen inaan anagana dabaaldegno waad aragtay si looga soo qaybgalay midda xigtana in aan diyaarino shuruucdii looga hortegi lahaa musuq maasuqa waad og tahay sharciga guddiga madax bannaan oo la dagaalanka musuq maasuqa in madaxweynaha saxiixay oo haddana uu noqday sharci oo dhaqangal ah waxaa xiga haddii shuruuc badan oo dalkeenna uu leeyahay oo xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo xeerka habraaca ciqaabta soomaaliyeed iyo shuruucda kale oo maaliyada la xiriirto shuruucdaas waan leenahay si aan marka aan ugu qancino caalamka oo hadda qoraalada soo baxaya la leeyahay soomaaliya waa dalka ugu hooseeyo markii loo fiiriyo xagga musuq maasuqa wasaaradda cadaaladda ayadoo kaashinaysa guddiga dhaqaalaha qaran waxaan isku daynay in aan keeno hay-ooyinkii riboodadaas macluumaadkaas caalamka u diyaarinayay oo loo yaqaano transparent international waxayna la joogeen laba maalin maanta waxay ahayd inay halkana la imaadaan laakiin diyaaradooda la waayey oo hadda shalay ay baxeen transparent international dooda aan la galnay waxay ahayd waxaan ku dhahnay maadaama aan soomaali dal burburay aan nahay haddana soo kaban hayno idinkoo dalka imaanin oo hay-ooyinkeena dowladda federaalka iyo ku dowlad goboleedada aad fiirinin iyadba waxaa ka qaadateen macluumaad hay-ooyin kale macluumaadkaasna waxaad ku sheegteen markaad fiiriseen inaan dowladda ugu hooseysa listiga la diyaariyay aan nahay marka waxaan ku dhaxnay arrintaasna ma qabato bal macluumaad dheeraada ka bixiya runtii waay garwaaqsadeen in arrintaas ay qalad tahay oo ay rabaan hadda wixii ka dambeeyo oo ay soomaaliya imaadaan oo xaqiiqada dhabta ay diyaariyaan marka dadaaladan aan wadno waa dadaalo hadda aan ugu jirno caalamka inaan tusno in soomaaliya ay soo kabatay hay-ooyinka dowladda ay dhisan yihiin nidaamka maaliyadda ay dhisan yihiin dib u eegis fara badan iyo dibuhabeen lagu sameeyey hay-ooyinka dowladda oo hadda wadamo laga yaabo inay maaragtay arrinta musuq maasuqa ay listiga meeshaan kaga jirin meel ka hoose ku jiro laakiin lagu soo qorin marka arrimahaasaan ku dadaalayna insha allah internationalka waxay sheegeen kooxda dabagalka ama aaminsan yihiinba soomaaliya inay kaalmo ugu hooseysa ku jirta idinkuna dadaal badan baa wadaan idinka halkeed aaminsantiin inaad ka taagantihiin musuq maasuqa anagu hadda waxaan aaminsanahay dalal badanoo hadda dagaalo ka socdo dowlad iyo oo lahayn waxaa jira wadamo qaar oo hantidhoor lahayn aniga hantidhoor baan leenahay wadamo qaar oo wasaaradooda cadaalada iyo garsoorkii si fiican u shaqaynaynin inkastoo aniga hadda shaqo badanna nooga baahan yahay garsoorkeena iyo wasaaradaheena iyo xabsiyadeena waa shaqaynayn wadamaa jira oo c i d deeda iyo nidaamka maaragtay canshuurqaadka iyo nidaamka maaliyadeed u habaysaneen bangiyadooda shaqaynaynin wadamadaas markana nama dhihi karo waa ka hoosaysaan marka anigu wax badan baan qabanay waxyaabihii hadda laga cabsi qabay oo hay-ooyinkan dowladdana reform waxaa lagu sameeyey dib u habeen waad og tahay shaqaalaha dowladda in la tirakoobay ciidamada qalabka sida la tirakoobay waad og tahay in wasaaraddeena maaliyada hadda la go-aamiyey in qarashaadka bixinayso ay ku bixinayso nidaam caalamka laisla ogyahay oo online ah oo hay-ooyinka caalamiga walbanka iyo hay-ooyinka kale i m f naftooda ay ogyihiin nidaamka maaliyada dalka inuu yahay mid hufan oo ayagana riboodkii heli karaan way ogyihiin in hantadhoorkeena uu diyaariyey ribot riboodkaasna uu public u yahay marka waxaan is leenahay anigu waxaa nanaga aaminsanahay nanaga aaminsan yahay iyo waxa anaga nahay waan kala duwanahay marka waxaan leenahay hadda in hay-ooyinkeena dowladdana la nidaamiyo guddigan hadda aan diyaarinaynan oo guddiga madax bannaan la dagaalanka musuq maasuqna la dhiso hanti dhowrka iyo xeer ilaalintana aqoontooda la kordhiyo maxkamadaheedana aqoontooda la kordhiyo oo maxkamada naga maqanna aan diyaarino marka waxaan isleeyahay soomaaliya kaalintii laga raba inay gaarayso anigoo og inay howlo badan ku sugayaan dabcan madaxweynuhu wuu saxiixay sharcigii guddiga diyaarintiisa halkee idiin maraysaa
guddiga diyaarintiis meel fiican bay maraysaa wasaaradda waxay samaysay habraac habraacaasa insha allahu raci doona waxaan rabnaa dad oo aqoon iyo karti iyo waayo aragnimo iyo hufnaan ku dheexan tahay in la keeno waxaan ogsoonahay dad badan inay arintaas xiisaynayaan laakiin waxaan isku dayaynaa in guddigaas si dhaqso ee loo dhiso hataa haddii loo baahdo in la geeyo in la horgeeyo yani dadkaas markii lasoo xulo kadib in interview laga qaado oo mediaga naftiisa oo dadkaas la ogaado oo la geliyo competition si ay si bulshada ay u ogaato aqoontooda hufnaantooda marka waxaan rajaynaynaa dad oo hufun aqoon leh inay soo baxaan hadhowna lagu xisaabtami karo ugu dambeyn marka fariinta ama hal kudhiga sanadkan maaragta wasaaraddu la wadaagayso si loo ciribtiro musuq maasuq maxay tahay hal kudhiga ugu weyn waxaa waye wasaaradda waxay diyaarin doontaa qorsho guud oo la yidhaahdo anti corruption strategy qorshahaas iyo guddiga madax bannaan dhisitaankiisa inay isla socdaan guddiga madax bannaanna la dhiso kadibna saad maqlaysay dowlad goboleedyada qaara arrintan ka howlgalay sidii puntland oo kale in nidaamka cadaaladeed iyo nidaamka la dagaalanka musuq maasuqa la gaarsiiyo dowlad goboleedada dowladda dhaxana lagu baahiyo si loo helo bulsho runtii hufan oo dana gaar ah ka shaqaynaynin oo ka shaqayso danaha ummadda keliya hanti dhowraha guud ee qaranka maxamed cali afgooye oo dhankiisa hadlay wuxuu sheegay in musuqmaasuqu dhibaatooyin badan uu ku yahay dowladda federaalk soomaaliya sida siyaasadda ee dhaqaalaha iyo howlaha kale ee bulshada loo hayo isagoo hadal ka jeediy munaasabadda maalinta caalamiga ah ayuu sidoo kale wuxuu sheegay in la dagaalka musuqmaasuqa uu yahay caalamiga ugu dambeeya ee wadanimo islamarkaasna dadka ku dhiiragelinaya dhaqanka dowlad wanaagga musuqu waa cadowga dowladnimada wuxuu dhaawac gaarsiiyaa siyaasadda dhaqaalaha iyo howlaha bulshada wax loogu qabto sidoo kale musuqu wuxuu caqabad ku yahay isbeddelka iyo horumarka la dagaalanka musuq maasuqa waa calaamadda ugu muhiimsan ama kama dambaysta ah ee wadaninimo waxay dhiirogelisaa dhaqanka dowlad wanaagga taasi oo micnaheedu yahay in ummadda si xalaalaha oo fiican wax loogu qabto waxayna soo celisaa kalsoonida dowladda iyo dadkeeda ay isku qabaan sanadkii la soo dhaafay dowladda federaalka soomaaliya sida laga hadlay waxay dadaal xoog leh gelisay sidii ay u beddeli lahayd dib abuuridda xayndaabka shuruucda si aan ula jaanqaadno horumarka saameeyey qaaradda afrika baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaan ku ammaanayaa inay meelmariyeen ama ay ansixiyeen shuruuc aad muhiim dalka ugu ah oo ay ka mid yihiin sharciga kastamka sharciga maamulka maaliyadda sharciga dakhliga sharciga la dagaalanka musuq maasuqa kaasoo sanadkii lasoo dhaafa ahaa mid hiigsi ku jiro laakiin maanta uu yahay mid uu madaxweynuhu saxiixay aynu sugayno in la sameeyo ee komishinkii waxaan sidoo kale jeclaan lahaa inaan ku dhiirogeliyo aqalka sare inuu ansixiyo sharciga hantidhowrka uuna noqdo sharci xalaal ah oo waafaqsan shuruucda adduunka hantidhowrada ay isticmaalaan madaxweynuhuna uu saxiixo si annaguna aan horumarkaas qayb ugu noqono haddii alla idmo hay-ad ahaan xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka wuxuu dhinaciisa ka wadaa hawsha wadaniyadda leh ee la dagaalanka musuq maasuqa isagoo dhankiisa ka dhisaya farsamooyinka daahfurnaanta isla xisaabtanka iyo tan ugu muhiimsan oo ah dowlad wanaagga sanadkii la soo dhaafay laba- sanadkan ayaa markii ugu horreysay taariikhda waddankeenna xafiiska hantidhowrka guud wuxuu fuliyey baaris waafaqsan heerka hantidhowrka caalamiga wuxuuna soo saaray warbixin dunida dhan laga arkay warbixintaas guud waxay ifinaysaa hannaanka la isku waafaqsan yahay waxayna hay-adaha dowladda ku soo dabaalaysaa isla xisaabtanka iyo hawsha ugu mudan oo ah in xoogga la saaro meelihii uu xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka cillado ku arkay xafiis ahaan waxaan gudannay waajibaadkeennii qaran si daacad ah annagoo sharafka iyo cisada qarannimadeenna wax u dhimin kaasoo u baahnaa run ahaantii dhiiranaan iyo wadaniyo daacad ah oo buuxda waxaan u mahad celinayaa dhammaan wasaaradaha dhaqangeliyey farriimahani ee meelmariyey isbedelada hay-adahooda waxna ka qabtay waxyaabihii aan warbixinta ku sheegnay iyagoo dhaqangeliyey mabaadi'da isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta wasaaradahan ayaa inaga mudan wax kasta oo aan ku dhiirogelin karno horumarka ay ka wadaan wanaagga dowlad wanaagga
hantidhowraha guud ee qaranka maxamed calaf gooye ayuu kaas ahaa oo sheegay in musuqmaasuq uu dhibaato xoog leh ku haya dowladda federaalk soomaaliya ee sida siyaasadda dhaqaalaha iyo howlaha kale ee bulshada loo hayo qayb guddoomiye barnaamijkan soo garan waxad kusoo dhawaataan kalamaan anducaysane dhaha allow diriir sokeeyo qolaaddooni mayne laga dami balaayada amiindhaha dadweyno amiindhaha dadweyno amiindhaha dadweyno
dayartii timaadaba haddaad dooxanaysaan waa dabargo'eene anistayno waa talo war taladaasi waa talo wanaagsane waxaan maanta maqlay bariga gobolka mudug dad isku dagaalaya oo in badani ku dhimatay in badanina ku dhaawacantay waxa ay isku laynayaanna iyaguna ma yaqaaniin cid taqaanna ma leh markay isbaaba'shaan oo nindoor badani dhintana dabeecadda aan ku naqaanno waa isu imaanayaanoo waxaad arkaysaa iyagoo ceeshii wada cabbaya haddana marka waxaan dhihi lahaa anuu maanta soomaaliya dagaal sokeeye waa ka dheragtee faa'iidana ma laho waa soo hubinnae alla joojiyo ilaahayna ha laga baqo aryaadhaha soomaaliyay dagaal sokeeyo faa'iidadiisu waa khasaare anigu waxaan dhihi lahaa how dadkan in leeskuu sii diiro la dabaargooyo dawmiya dadka in leeskuu sii diiro la dabaargooyo duqay dhagarle waa yeel isdagay dana isciilaya waa waxa dalkeen iga qarribay dawladnimadiiye dejiyaay colaadaha horaad ugu dulowdeen banduuqa beledkeentis yaalo lama good laba oo joogto bilaay maka dhammaacaayo ee almiino alla yareeyo war waxaa la yidhi inaan ciidda laynoo gadiyin gebi ahaanteenba naxariista eebbana ka go'in samada guudkeeda guntashada colaadeed ka baxa waan gubtahanyoon war waxaa la yidhi naartiya jinnada eebbahay midiba waa nooc nabadiyo colaaduna macnaha wuu noqonayaa soomaaliyay nabad nabad baa wanaag iyo naxariis ilaahay nima iyo barwaaqa lee soomaaliyay nabad naday isaaqow nibedaanaas la nuugale nibedaanaas la nuugale ma ilowde nabadey macaaney neeca udgooney arooda reer kalemaano horta ilaaha idiin badbaadiyo balaayna allaha idinka kariyo min idiin baaramee baarankayga dhegaysta bilahay badhaaruhu ciiddaan ka buuxshay badda iyo beriwe nimcabaha ka buuxdo xoolaheenna badanaan burcadka ka helaynaa waxaa shoo bishaaro aas ilaahayna siiyey inan ku mahadnaana loo baahan yahay beenta sideedaba waa xaaraan ninkii sheegana bahdiisaa ku baaba'ayso bushi badan ay leedahay baahi badan ay leedahay balaayo badan ay leedahay balow badan iyo balaayo iyo buun lisu qaato bili'aadan badan iyo bahalo badan waa ku barakacayn waana ku baaba'ayin oo ay baranbara ka mid tahay bulac ka mid tahay mukulaal ka mid tahay booda ka mid tahay ar bili'aadan oo balaayadaa naga joojiyaan idin leeyahay aniga waryaa gabaga gooyow yaan la googoyni bulshada ha la gaarsiiyo gooyow gabaga ow tiriyey waa gabagii hurdadiidka argooyo gabayadaadii dadka dhamaha uguho kullii waa garaysto waa garwaaqsadeene adna ha kala goyn war weligay ma arkin meel dad ku dagaaleen oo baaq loogu diraaye oo haddana lilaahay bulac iyo dooliyaa qaxay aryaa hore ma waadan u maqlina dhase iyo dhamiijo iyo dhilqaya dhuudhi iyo boodo dharka mara wixii u galee cuna dhacaankiisa dhaqaaluhu ninka ay ku yar yihiin kama dhammaadane
calaa kulli xaal ehelkiis dilaya allah kala qaboojiyo waxaana leenahay waa duli qabyaaladii furq iyo daacuun waa cadow difaac iyo dugsi aad ka dhigato kaa dooxa maatada waa halaq dib jira iyo dugaag ubadka kaa cuna dangumaysileeyiyo waa dariiqa loo maro ummaddii la dumin rabo waa kaan kala duqowdi oo jahli deegta noo suran waa durbaan ibliisoo daacad aad u tahay oo aad ka daba hablaysaa ummadday la deristana nabadda waa u diiddaa damiirka waa ka qaadaa diinta waa ka saartaa qaranka waa ka dumisaa calanka waa ka diirtaa aakhirana deb naar iyo jahannamay ku dalaqseen warnimada golihii sacabka markaan shalay doodooda dhegaystay iyo mas-uuliyiintay u yeereen su'aalihii ay weydiiyeen golihii shacabkay noqon rabaan baan is idhi war waa hal maalin guddoomiyimuudda ee fadhiyey maa ka wadaa maya jawaariyaa ka hor muuqday war warka ha naga dhex gelinina naga suga min fadlikum nidaam nidaam nidaam war nidaamna ilaalin maysidina dhegaysa warya su'aalo aad qalbiga dadka u taabanayey ayaa shalay la weydiiyey mas-uuliyiintii goobta fadhiyey laakiin waxaa yaab lahayd markii shalay wixii baarlamaanka ka dhacay warbaahinta dawladdu indhaha ka qarsatay war hildhibaanfiqi weliba eray baarlamaanka marshay horeba warbaahinta dawladda dhibaka gobi sababtoo ah xildhibaanada nabad i nolol taageersan warjo basa la dhii jaryeelay antiyo aaminsiyiin dawladda inooha ka hor jeedano mucaaradka eegna warjo dukum daakuhooli kuweelaayikii hata mayba dheeraad kuweelana leya warkii baarlamaanka dhomba jili inolong ernel isku aamusiye war xali waxay ahayd markii ugu horraysay oo tiifiga qarankan ka arka xildhibaan fiqi war warkii shalay ee baarlamaanka difaftira u baahnay intii ay difaftirayeen ayay nala daaheen xildhibaan fiqi markii uu facebook soo qorayna asagay ka bilaabeen war ka taftir jeelika daayisen latiin en en tiiyonay bikaus bikaus tielka reebay war xildhibaan fiqi wuxuu yidhi weriye mas-uul warkiis faafaraab kuma samayn karo xaqna uma lahan waana caburuntii soo jiri jirtay waxaas war nabadiyo nolol sidii loo helay war aan la tifaftirinuba kama yimaada xaggooda mayfudaadiyo laku ogya jire yaa aroo tafatirkaana maxaas ahay aqal soomaali maa la dhisaa war maya waa shabaqa sagaarada lagu qabto warka waa la faafreebay iyo lama faafreebin waxba ha ku murmunina dowladdaani waxay hirgelisay dowladihii ka horreeyey waxay hirgeli waayeen sidaad og tihiin intii nii joogtay dowladdii cabdulaahi yuusuf iyo tii shariif iyo tii xasan sheekh wiil weriye ahaa inta boxoor rikoor qaato buu ku soo lisi jiray saddex boqol afar boqol oo xubnood ogolayaasha dowladda ah maantana laba bilood kadibaa wasiirka warfaafintu ka hadlaa waa dowladnimo war kalamaan miyaa xooga waddaniinta laga dhex abuuray eebbaadoo waran le nabad iyo nololnimo u caddaystay goorow ku biirasa ma hela anugu
labadii biloodaa qof hadlaa kii aburinti la diidinaay nafti eew war dowladda aan wasiir hadli karin haddaad u malayso horumar horumar ma ahna waa dib u dhac maandheeskow meeloo wasiirka hadli waayey weriya xog ka sheega war ra'iisul wasaare khayre wasiiradiisa wuxuu ka dhigaa la yidhi arday macalinkii hor fadhida aroo waxa maas leeyahay us horta wasiir cawad amarkii waa qaada diido ardanimadii waa diida ma runba war weli eroosiin sheege ardayow fartataaggaada waa batay kow dheh fasalka bannaanka ugu bax horta ardada ra'iisul wasaare khayre waxaa ugu fiican wasiir khadiij iyo wasiir maareye war goodax iyo islow iyo wasiir cashuura ilowda kabiirada dugsiga ka mid ah war ardada farmaajaba lafta gareen iyo waara gareen baa ugu fiican war ardada farmaajo oo maar gareen iyo qorqoor gareen inta si kasta la yeelo lagu dari laaya war xaafiya axmed madoobe iyo deniba dugsidiida hadday naqdeenoo dugsiga waa lagu kari la'yahay war cabdiweligaas iyo shariifba kama diin qaadin dugsigaas ardaydii binaanka ambahalerey aw jawaari inka wiinyina may ka erteen war maday isaaqow booskaas arday fiicana loo helay waana maday mursal ardada dugsiga gogoyhayso ba macalinkaa sarbida ka badiyey aroodayaa oke war adeerow muuse biixi ee jumhuuriyadda somalilan madaxweynaheeda ah wuu diiday dugsigan inuu soo galo kitaab maroodi maas noqdayne war dugsiga aad sheegaysaan cabdi xaashi warba kama hay meel uu ka furyaha tahmoogo muuse soodina mar horuu looxiisa ka qaatay dugsiga war cumar finisha hadda qadda u riiqday war salaad cali jeelle iyo cali geediyo faahiniinaha jooga dugsigaan arda kalena uma baahno horta cabdiraxmaan cabdishakuur waa laga shakiye dugsi kale miyuu dhigtaa war cumar cabdirashiid isku loox yihiin ma aqaan dugsi cusubaa nairobi laga furayaaba la dhahay beenta iska daaya cabdullaahi shax xasan dugsigaa ma dhigan haddana uma socdee aryaadhaha horaa waxaa loo yidhi dugsi macallinkii daw ka qabo lagama diin qaado dab la shiday asaan deeq lahayn laguma daalgooyo nin la dilay haddaan diya la bixin laguma daawoobe
war allah u naxariistaa abwaan cabdulaahi doodaan hadda kahor wuxuu yidhi damiin macallinkiisiiya isagu ha isdacweeyeene midbadda ugu leeyahay kolkii doodda aan u dhawrno ardaygii da' loo yeedhiyee diminta miin saaray kol hadduu tacliin doonayay deel xafidi waayey garta haddaan la daahayn isaga sow dembigu maaha war waxaa la yidhi been macallinkii dhiga ardadu waa ka barataa barbaarta iyo carruurtuu dhalana waa ka badisaa bilaahi iyo weligiiba wallaha ha isku biirsado ballan fulinti waa baabacadoo tima ka beerma war maysiin lahaa macallin jare dheelow ardayda iskorjo busmalku waaya waa leeri aryaadhaha hadda ka hor cabdulla raaga wuxuu yidhi waa bilaahi tallaahiyo belisku wici maaye beerkaan kaa tumaya islaan yahay bawdada dheer warnimaya war ma haysaane maanta waa maalinta caalamiga ee musuqmaasuqa adduunka armusuq iyo maasuq amaa weli la soo xidhay war qaadiya qarshaha ayaa xidhi kara war adeer madaxweyne ayaga muuse biixi hutaal musuq maasuq lagu helay ayuu soo xidhay warqadaa soo cabta musuqmaasuq hoteelka laguma arkine calanka soomaaliya laga taagay aryaada waxaa la yidhi jacayl musuqmaasuqiisa waxaan kula yaabay beenta qofkiisa u waaya sheeko ogow heli maayo caashaq runtana idi yeeli mayso xaqiiqana looma baahna markuu wiil gabar siraayo amay gabar wiil sirayso waxay isdhahaan xabiibi daraaddaa baan bukooday xalan kugu soo riyooday hurdadii baan kaa dhex baaray sidaan kuu raadinayey ciddiyihii baa isiibtay magaaladu caadi maaha maxaa dumar iyo rag jooga naftooda ku been abuurtay xildoon iyo naagadoonna waxaa ka dhexeeya beenta haddaydnaan igu qancayna khudbadihii madaxda raadsha xildoonka markay ahaydna waxay sheegeen dhegaysta markhaatina ii ahaada xildoonka iyo naagadoonka inay ka dhexaysa beentu horaa waxaa loo yidhi beec baro ama been baro war jacayl ma taqaanidana dhegayso gacma toosan leeyahay luguhu kuma qalloocdaane moobaylka tuukaama xadafiidkii soo dhacaye qarax igama kaa dila adoo jooga laamigee adigoo adeeg doonayana gaari kuma jiiro war dad waa allaa tiili markii hore markuu wiilka gabadha shukaansanaya wuxuu kala hadli jiray cuntukaraskise isku tiin laakiin hadda wiilkiyaa la weydiiya cuntukaraskise isku tiin war jacaylka hadda jira facebooka layska meeshan gareeya aryaadhaha xay ahayeen ciyaalkan waalanoo geedkaan noo soo hoos fafadhiista xaad jacayl ka taqaaniin jacaylkii tifay dilay kaxobayna dhaawacay timirana jilbaha tiray muurataaj u geliyee la taabtii faray iyo dhowaan meesha taagaa anigana itaabto waa la tiicayaaye
way maadsan yihiin saaxiibada xunta kaamaan intaana ka bixin haddaan markaana fiirino warar aan ka helino magaalada dhuusamarib ee galmudug waxay sheegayaan in mar kale ay dibadho xoog leh uu ku yimi soo xulasta xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug qorshaha ayaa ahaa sagaalka bishan oo maanta ku beegan larshaaciya liiska xubnaha cusub ee baarlamaanka galmudug ka mid noqonaya arrintan ayaa dib u dhagaysa doorashada oo horey guddiga farsamo u soo saaray jadwalkeeda waxaa la filayaa in maanta la shaaciyo baarlamaanka waxaan la filayay in maanta la shaaciyo baarlamaanka berrina ay gudagalaan howlaha shaqo ee loo egmaday warar madaxa banaan oo keliya dhuusamareeb waxay sheegayaan in qaar ka mid a xubnaha guddiga farsamada looga yeeray magaalada caasimada ah muqdisho islamarkaasna la hakiyey howlihii doorashada ee ka socotay magaalada dhuusamareeb ee galmudug lama oga sababta ka dambaysa ee dhabta ah arrintan balse waxaa jira isfahmwaa ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo hogaanka elisuna ee weli isku khilaafsan arrimaha doorashooyinka galmudug kuwaasoo ku sugan magaalada dhuusamareeb ee galmudug barnaamijka intaas yuu ku dhan yahay waxaan kaga tegay haystaan tan iyo kulan dambe guliga gabadhnimo
somalay garaadlay takalidaay biygeega wuu xura gumaysiga ka jeceley omalaay omalaay omalaay kantaagaro godobteeda maqan iyo kashigeeda moogaay godkii lagu ridi lahaa gacmaheed ku qodobtaay godobteeda maqan iyo gashigeeda moogaay godkii lagu ridi lahaa gacmaheed ku qodobtaay etimira goyay gocandana abuuray geska ruuxa wadayo gardarada u hiishay goodayoo ka noqotay gulubkiyo colaadiyo gaajabiyo dhibaatada goormaad ka bixiyo garabdegi asaga geetimira goyay gocandhana abuuray geska ruuxa wadayo gardarada u hiishay goodayoo gam noqotay gulubkiyo colaadiyo